تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية
bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale shabakada islaamiga ah ee adacwa com dhegeystayaal waxaan idiinsoo gudbinaynaa muxaadaradii labaad ee muxaadarooyinkii alkufru bidaaquud lifadiilati sheekh moxamed axmed raabile abuuramlah sheekh boqolsoon raximah allahu tacaala waxaan idin leenahay dhegeysi wacan insha allah wajazaakum allahu khayra
فلم يعرفوا أشرف الحسنيين ولم يعرفوا الجنة السرمدية أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيقيف منكم مضية أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيقيف منكم مضية أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله من مثل تلك المعية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية صنوف المآكيد لو شاءها أتته بملعقة
sidaan u soconay wax walba gaalada way naga samaysteen midda kale waxa weeye inaad ku addeecdid waxa ay ayagu tali u taliyaan waxa ay ku ishaaraanna aada yeedtid taladay kuu soo jeediyaan inaad qaadatid waxyaalaha ay ayagu yidhahdeen yaad aada yeedtid alla rasuulka wuxuu ku yidhi walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaah wa kaana amruhu furudaa u fiirsa alla rasuulku yidhi markay gaaladu ku yidhaahdeen naga durji nimankaan anagu aan kula fadhiisanno masaakiinta durji odayaashii annaga annaga qurayseede maxaa lagu yidhi walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina ha adeecin tala ha ka maqlin axadka aan qalbigiisa ka xirnay annaga diinteenna oo hawadiisa raacay oo amarkiisu mid xadgudbay oo noqday oo wax wihala arag u fiirsa dalka ilaahay maantana maxay taagantay waa lala tashan dhaqaalaha lagala tashadaa waxaad arkaysaa nin dhan oo kugu odhanaya waxaan furi lahay shirkad ama kabniyo kambaniga samayn lahayo waxaan kala tashanaya nimanka dhaqaala yaqaankaa haye waxay u ishaaraan ayuu ku soconayaa ribadii khayr daradii baktigii haye marka ha ku adeecin nimankaasi waa la yidhi subxaana wa tacaala xaggeen marayna annaga waxaa ka mid a in lala saaxiibo musaaxaba mucaashara maxaba wanaag in loo muujiyo munaasaxa naseexadooda la qaato sidaas loo yeelo waman yatawallahu minkum fa innahu minhum deganaanta lala deganaado meel kasta oo meeshay degaan mooye aan meel kale la degi karin arrintaas oo kale wey waa arrintaas oo kale waxaa noocaas oo kalea in nimankaa la ammaano oo sayid lagu sheego gaaladu waa fiican yihiin gaaladu waa ammaanka ugu fiican yihiin gaaladu ballanta waa oofiyaan gaaladu xuquuqda dadka waa ilaaliyaan qofka sidaa yidhahda rasuulku muxuu yidhi laa taquluu lilmunaafiqi sayida fainahu in yaku sayida faqad asqadtum rabbakum casa wajalla waa xadiis sugan ha u odhanina munaafiqa sayid baatoo waad fiicantoo qaymaad leedahay haddaad sayid ka dhigtaan ninka noocaasa rabbiga idin khalqay waad carageliseen rabbina waa idinka caroonaya subxaana wa tacaala maanta saasay taagan tahay ninkaan wax kale naar ku gelin oon wax kale gaalada uga mid noqon ammaantooda maywa kalada arkaan say xuquuqda u ilaaliyaan say u wanaagsan yihiin waxa ay samayn noocaasaa lagu leeyahy oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war ikhwaani diinta allaan u soo laabanno war diinta allaan u soo laabanno marka arrimaha aan soo sheegnay iyo qaybaha kaleoo la xidhiidha bal haddii la isku daro ka warrama gaalada annagu meeshaan kala joogno maxaan isu nahay waxaan noqonnay yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud daaquudbaa loo xuguntamaya isagaa la isku dacwaynayaa isagaa sidiisaa la yeelayaa maxaa la diidayaa dayiga gaalada inaad labisatid siday u labisaan man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waxaan idiin sheegayaa saddex noqdo ha ka caroonina oo labiska la qaato ka mid ah iska labisa haddaad rabtaa lagana waan idin xasuusin ma idinku odhanayo xaaraan wey laakiin meeshuu ka yimid aan idin barin bis kabacdi saa rabtin yeela ma idinku dhahayo reer baadiye noqda ilaa reer baadiyaad noqonaysaan haddana waxyaalaha qaar samayna reer baadiye noqda anigu idin dhihi maayo iska reer magaalooba laakiin waa idiin sheegin waxa weeyaan dhexda la xidhanayo oo surwaalka shaatiga laga hoos marinayo qofkana surwaalkiisa oo ku dhegan yahay oo sidaa lagu socdo surwaalkaaguna oo dhulka soo xaaqayo oo dhulka yaallo iyo tayga inta laysku eejiyo afar iyo labaatanka saa saasa loogu kooraysan yahay oo saasa loo socdo sidii neef geel oo xarigdiida saas la leeyahay qadiyadda noocaasa waan idiin sheegin arrimaha roone soo garanaysaan waxay qadiyadahaas nooga yimideen nimankaa gaaladaas ayagood man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum khatar baa loogu sugan yahay muslimiintu way leeyihin in badan oo ka mida surwaalka shaatiga waa laga hoosmarsan karaa tayga waa la xihan karaa cilmi kuma dhisno waa zayi cilmi kuma dhisno waa zayi nacam waa iska laakiin ogow waxa uu nabigu jeclaan jiray haddaadan jeclaan laakiin waxa nimankaasu jecliin aad jeclaatid maanta dambe meesha u socdaan baad tegi doontaa dad waxay ku magacaabeen qamiisku waa googarad googaradda carabta haye rasuulkana waxaa la yidhaha xaba hiyaabi ilayhi alqamiis dharka qamiis baa ugu jeclaa sala allahu aleyh wasalam waa waxyaa badan ha la isweydiiyo sarwaalka gaabsa haddaad ku tiraahid waxuu ku leeyahay maxaa ka macnaa waxba mushkilad ma lahane afar iyo labaatan kastaa maxaa ka macnaa baa lagu jiraa ikhwaani wax aad u sahlan oo la sahlayaa jira ninka la yidhaha anas binu maaligna ou yidhi sida bukhaari ku sugan dad bau la hadlayay waxau yidhi inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacri wa kunaa nacuduha min almuubiqaat dadii oo waxaad camal falaysaan acmaal adinka marka la idiin eego tinta idinkala sahlan tinta waa idinkala fududahay annaguna waktigii nabiga waxaan ku tiri jirnay wax lagu halaagsamo u fiirso wax lagu halaagsamo oo diinta looga tagaan ku tiri jirnay saasuu leeyahay marka annagana sidaasay meesha taagan tahay wax lagu halaagsamo waxay ku tirinayaan dadkii diintan ayaan ku tirinaynaa wax kale xasanulbisri waxau odhanayaa nin mubtadica haddaad la fadhiisatid iimaankaagu waa dhaawacmay waxau odhanayaa ibraahiim naqaci nin bidciya haddaad la fadhiisatid amaad la socotid sunnada waa dundumisay way iska ilaalin jireen inay mubtadicada meel la fadhiisaan nimankii salafka ahaa annagana mubtadica xagga noo dhige waa baraka qabayaal ah shayaadiintii gaalo ahayd kufaar iyo munaafiqiin ahaa ayaan wax la cunnaa la fadhiisanaa dadkana ugu jecelnahay xaggaynu isaga keenaynaa diintiina sida loo waday oo loo waday oo loo waday baa xagga inta la yska dhiga takhfiif axsaabta maanta jirta oo odhanaya islaamka ayaan u adeegnaa in badan oo ka mida hadaahum allah allaha hanuunso maxaa yeelay in badan oo ka mida takfiif fooqa takfiif adkayga dhaaf adayga dhaaf waxa kan jooji sida loo wado loo wado islaamka oo dhan ba sufar taxta jamaal baa lagu soo saaray sida loo socday diintana waa diin aan tashdiid doonin iyo in la adkayo meelaan adag loogu talagelin waa diinan takfiif ninna ka rabin waa diin dhexdhexaad ku socota bani aadamka maslaxadoodana ayadu taqaana ha laga barto qur-aanka iyo sunnada oo rabbi ha laga baqo ha laga dambeeyo labadaas haddii khayr la doonayo haddaan laga dambayn xiriiriga weligii laga bixin maayo qof walba sidaa la soco arrinta kaloo idin xasuusinayaa waxa weeye oo dhibka badan leh hal ogaada axad haddou muslimnimo sheegto islaam weeye salaada ayou dukadaa ama ma dukado misaalan diintaa ilaahay wax ay xarimtay haddou xallisho ama wax waajib looga dhigay si caddaana oo uga tago in lala dagaalaa waajib weeye oo layska dhiciyo muslimiinta nin nin ku diidan ma jiro dhiigga bani aadamka dadka xallishay in la laayaa waajib weeye ribada dadka xallishay in la laayaa waajib weeye low la helo xukuuma islaamiya salaada dadka ka tegay ila laya waajib weeye wax islaamnimaa oo lagu soo dhawaynayo oo diinana ma jiraan waa la laynayaa muslimiinta oo dhan saas isla ogolyihin akhriya tataarka waktigii ou soo galay waddamada islaamka waxay muslimiintu ku hadleen iyo sidii laga yeelay waxay ku dhawaaqayeen kulligood ilaa wax yarmaayeen laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah muslimiintuna waxay kulli ogolaadeen in la dhammeeyo oo la laayo mujrimiin aan diin lahayna ay yihiin wahaakada sidaa darteed ciidamada maanta jira oo diinta islaamkaan ku shaqada lahayn oo adduunka ciidamo u ah ilaa afraad yar oo islaam qaadatay oo meelaha qaar joogta mooyaane ya iyo madaxda ay u hoggaamaysaa iyo in alla inta arrimahaa taageersan kulligood waa mujrimiin in la dhammeeya ay laazim noqotay tataarkii soo weeraray muslimiintana tataarka maanta jiraa ka xun kaasaa la qaatay midda kale ogaada dagaal in lagu jiraa waajib weeye ilaa laga gaarayo hadalkau alla yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalama ilaa diinka oo dhan ou alla yeesho oon wax yaroo fitnaa la helin gaalnimo ah salaadaa laga tegay iyo aadaanaa laga tegay iyo gabaraa qaawan iyo ribaa la qaatay iyo khamraa la cabay iyo meeshaana lagu zinays ilaa ay dhammaanayaan dagaalka wala ayaa muslimiinta lagu yidhi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah haye maanta diinka miyaa iska leh ma allah iska leh ma diin ba alla loo hayaa maxaa diinta alla laga soo reebay wa xataa salaad haye waxau kugu oranayaa nin gabadhiisa o ay caariya tahay oo aqalkiisa laga dukan diin baan difaacaya islaam baan u danaynaya wallahi waa mujrimiin aynaysanna diinna u danaynayn inaysan waxay diin u qabanayaanna jirin maxaa yeele waxau ka tegay markii ugu horaysay wa rajulu raacin fii ahli wa huwa mas-uulun can raciyati wixii gacantiisa ku hotiro wax ka qabanaaye ma mujtamac wax u qabanayaa la waxba ma qabanayo haye waxaa laga soo qabto qof walba waxuu mas-uulka ka yahay ha loo soo gudo mujtamaca intiisa kale markaasuu leeya saatan saatan maahane saatan hala yeelo war yaa wax qabanaya yaa wax qabanaya war allaha laga bogo subxaana wa tacaala ikhwaan aan alla ka bagano waxaan allaha weydiisanaynaa inuu dhibaatada naga saaro diintana uu dib noogu soo celiyo fadal
waxa nooga sheeg dadka guryaha ku tukada masjidkuna uu dhow yahay
dayib axadka aqalkiisa ku dukada oo aan jamacada soo xaadirin oo nin ah axadka asagaa shaydaan baa ka qaalib noqday oo kaxaystay waxuuna ku jiraa qoladou alla yidhi istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum faansaahum anfusahum faansaahum dikr allah ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaan hum alkhaasiruun muslimiinta rijaasha uma bannaana inay aqalada ku dukadaan masjidka inay soo gaaraan ayadoy suuragal tahay hadday mariid noqdaan oy soo gaari waayaan ama cadow oo waddada qabsadoy soo mari waayaan ama roob ou meesha xidho dhiiqo lala mari kari waayo dariiq weeye wixii ka soo haray cadaarta noocaasa ninka aqalkiisa ku dukada rasuulku xadiis bukhaariya muslim ku sugan wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan hamiyey laqad hamamtu an aamura waxaan hamiyey inaan amro salaada in la aqimo oo uma tuqaamu salaad oo aan rajul amro inuu dadka salaada dujiyo bacda dalik an ukhaalifa ilaa rijaalin inaan rag aado anigoo wata rijaal macahum xuzamun min xadabin xoogaa qoryaa sita oo qoryo wada fa uxariqa calayhim buyuutahum oon aqaladooda ku soo guba ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calaykum aqalada inaan ku soo guban doonou yidhi sidaasuu odhanaya rasuulku adilo saxiixa ayaa ku soo aroortay culimmaduna waxay caddeeyeen hanuunka waa ka tegey aqalkiisa ninka ku dukada sunnadii nabiga waa ka tegey hanuunka waa ka tegey diinta islaamka meelba uga dhaxay waxuuna ka tirsanooda qolada shayaadiintu wadatay shayaadiin baa wadatay rasuulkuna wuxuu xadiid xasana ku yidhi maa min alaaatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fiihim asalaa ila istaxwada calayhim shaydaan ma jirta saddex qofood oo meel ku wada nool ama tuulo ama aqal oo salaada jamica ku dukan ilaa shaydaan baa ka qaalib noqday shaydaan baa watay waxay yihiin ma lahan dumarka aqaladooda u khayr badan hadday laba haweenayiin oy aqal ka joogaan inay jamaca ku dukadaan waa lagama maarmaan inay midnimo keliga dukato maya rijaashu waa inay masaajidda yimaadeen hadday imaan waayaan daalimiin naftooda dulmiyey diinta dulmiyey in lala soo dagaalantaa loo baahnaadana weeyaan rasuulkuna waxau caddeeyey haddaan haween iyo ilmo aqalka joogi lahayn inuu nimanka aqalada ku gubi lahaa sala allahu alay wasalam nacam
haddii aan safar ahay magaalada aan joogo oo aan safarka ku ahay imise salaadood ayaan gaabinayaa
rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau arrintaas salaada la gaabinayo waxuu tabuuk joogay cishriina yowman aya ayuu salaada gaabinayey maka toban berigoo salaada ku gaabiyey cabdullaahi binu cabbaas marka wuxuu odhanayaa siday adilo sugona caddaynayso labaatan beri haddaan meel ku nagaano salaada waan gaabinaynaa labaatan beri wixii la-eg wixii ka badanna waan taam yeelaynaa masalada ayadaa marka culummada dhexdeeda khilaaf baa ka jira ay leeyihiin qofku hadduu doonayo maalin kasta inuu baxo ee ay duruufu baajinayso subax habeen walba waa xirxirtaa waagu markuu baryana waa baaqdaa salaada waa gaabinaya ilaa maa laa nihaaya sidaa waxaa qaba bacdi culamaa ayagoo deliishanaya asarra ka dhacay rag saxaaba iyo taabiciinta qaarkood ayay odhanayaan markii laga dagaalamayo waddamada bariga oo waxay leeyihiin bacdamaa qofku hameen kasta uu safar ku jiro subaxdiina ay wax baajinayaan uusan ku talageli maalmo mucayana waa gaabin karaya laakiin adiladu waxay caddaysay casharata ayaam meel baa lagu sheegay labaatan berina meel baa lagu sheegay sidaas ayay nusuusu sheegaysa wixii labaatankaa beri ka badan salaada inaad tam yeesho ayaa kuu khayr badan oo ku wanaagsan ayadooy fuqahadu leeyihiin qofkaa salaada taam yeelaya waa qofka ku talagalay inuu qadar mucayana jooga culammada qaar waxay leeyihiin saddex ama afar maalmood bis ayaa la ogolyahay ka badan haddaad joogaysa waa taam yeelisa salaada laakiin ka soo tag aqwaasha axaadiisa sidaasa nabiga ka sugan nacam
haddii aan wiil ballan guur ah la galo oo uu iga dheeraado oo uu dal kale aado ama uu joogo balse wiil kalo wiil kale oo isla markaa guur i weydiisto ma ka bixi karaa ballantii wiilkii kale
dayib arrinta ku saabsan guurka ballantiisa inanta haddii la doono ninkii doonay ayay u joogtaa sideed ahaan ilaa ninkii uu ka doonayo hadday labadooda wada hadlaan oo aysan shareecada wax khilaafsan ku dhaqmin oo ay isku soo qaadaan guurka oo ay noqoto arrintan ma iga ogoshay waan ku doonay oy tira inantu waan ogolahay oo aysan yeelanin xiriir kale oo mutakiri akhdaan iyo xagga wada aad iyo shaana ahaad iyo noocaas oo kale arrintaas ayadaa dhibaato ma lahan laakiin marka hadday dhacdo waxaan ku qadarnay marka fardan wa taqdiiran ama waaqidba reerkeeda inanta laga doonay dheheen waa ku siinaynaa inanta ama wiilku inantiiba inta u tegey oo warka ku soo qaado ogolaatuusan weli reerka u tegin calaa kulli xaal arrintaas ayadaa marka waxay ku xidhan tahay ballanta ka bixitaankeeda labadii qofood inay ballanta isu sheegaan haddii wiilku gaba gabar haddii la doono nin kale ma dooni karo hadduusan in uusan ogeyn mooyaane waayo rasuulku waxau yidhi laa yakdub calaa khidbati akhiih qofku yousan qof walaalki nin walaalkiisa gabaruu doona yousan doonin haddaad og tahay gabadhaa in nin doonay ama nin arrin la yeelatay kuma soo qaadi karti guur adiga way kaa albaabka waa kaa xihan yahay marka ninka waa ninka arrintaas marka hore ninkaa iskale laakiin haddaadan ogeyn waad ku soo qaadi kartaa taas xaggay noo tahay waxaan u soo laabanay inantii inanta iyo ninka isdoonaya oo reerka iska doonay ama mawduuca isku soo qaaday mawduuca kan hadday ayagu doonaan way isfasixi karaan gabadha hadduu ninku doono oy kala durgaan waa odhan karaa waad guursan kartaa waan ku fasaxay ayaduna waa odhan kartaa isu odhan karna waan ku fasaxay laakiin haddaan taasu dhicin oo ninkan gabadha la siiyo o layidhi waa lagu siinaya reerkeeda uu ka doonay ama ma aha ayada oo warka ku soo qaaday ee ay ballanta gashay waxyaala sharciga khilaafsan oo kalena aysan meesha ku jirin ballantaa wax looga bixi kara waa la doonayaa ballanta marka laga baxayo waa in qofka loo sheegaa maxaa yeele allah wuxuu qur-aanka ku yidhi oofiya ballanta yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuquudda ballanta ayaa ka mid a midda kale idaa ahada qadar rasuulku calaamaynta munaafiqiinta ayuu ku tiriyey laakiin waxaa la ysku hayaa inanku ma la yeelan karaa inanta yani ballan guur ballan guur qadiyadda la isweydiinaya taa weeye arrintaas ayadaana waxay dad badan oo muslimiinta ka midu ku xidhayaan hadday arrintu tahay kaliya isku soo qaad oo wixii shareecadu ay diiddo walaa muttakhidii akhdaanin aysan jirin ninku waa odhan karaa inanta waan ku doonayaa ayaduna waa odhan kartaa waayo aan waxba kama qabe oo odhan reerkayga u tag reerka inta loo tegaya sanada way qaadan kartaa sanada way qaadan kartaa oo dhib ka taagan ma jiro laakiin waxaa la doonaya inaan wax kale meeshaa ku jirin baara laga soo wada casheeye iyo xabad sambuusa laysi soo siiye iyo sheekadaas meesha kuma jirto jacayl baan geedihiisa wada dhisaynaa iyo dhinac ka waraabay dhinacaan ka waraabin iyo may waxaa taa ma jirto qadiyadaas iyada maya marka ha isfasaxeen dadkaas hadday mawduuca ka baxayaan nacam
haddii aan haddii gabar aan guur ku heshiinno oo aan allah dartiis ku jeclaaday oo ay waalidkeed maal iyo qabiil igu diidaan sidee baan yeelayaa
dayib inanta ninku waa guursanayay jacaylka allah dartiisa ha noo dambeeyo guurban baa meesha yaallaa isaga baan ka soo qaadaynaa kolka reerku hadday qabiil iyo maal ku diidaan ninka asi akhlaaqdiisa iyo diintiisa ay fiican tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi fain ishtajaruu fasuldaanu waliyun man laa waliya lah hadday ka reebtoonaadaan dadkii wilaayada iska lahay bixinta inanta waxaa inanta weli u noqonaya suldaan gaalli islaami ah wilaayadu reerkaa way ka guuraysaa idaa ja'akum man tardawna diinahu wakhuluqa fasawijuuh akhlaaq iyo diin nin kale u guuriya inanta shardi kale laguma xiri karo hadduu qaalli islaamiyu jiro waalidkoo joogaa lagugu xirayaa ayagoo halka taagtaagan baa lagugu xiri masaafa ma jirto wax kala ma jiraan qaalli kugu xidha ma lahan meel aad martana ma lahan gabdho kale oo sideeda loo jeclaan kara waa badan yihin isaga tag laakiin inaad masaafaysatid iyo inaad tira qudbasiraan ka dhigan iyo hoosaan ka maharsan iyo sheekada noocaasoo ma jirto guur caana waad samaysan kartaa hadday reerku xoolo iyo qabiil kugu xidhaan ninkana waxay reerku ku diidi karaan waa inuu akhlaaq xun yahay ama uu diin xun yahay diinta la sheegaya waa inuusan qur-aanka iyo sunnada ku dhaqmin dadka maanta jira waxay diin xumo u yaqaanin haddau qofku diinta ku toosan yahay haddau qayilo canka ou tabis intaa la-eg ku jiro tabiskii xoolaha ariga tabiskii intaa la ekaa asagoo xoolaha lacaga wato oo ninkaasa akhlaaq iyo diin leh maanta dadku saasay u yaqaanin taa maahan calaa kulli xaal inanta qaali u geyso ha kuu mahriyo xubbigaaga oo mid guur wa ficlan khalaas ka soco nacam
ka waran gambaleelka sida taleefonka iyaga lamida
gambaleellada la yeeriyo oo u dhawaaqa sida saacadaha masaajidda ka garaac oo kale waa kaniisada keed oo kale mamnuuc weeye dadka muslimiinta looma ogolaa taleefonka yacni uma dhawaaqo sida gambaleellada misaalan qaarkood gambaleelka waxaa la doonaya inuusan kan kaniisadda shabihin waa inuusan u dhawaaqin midda kale muslimiintu waxay leeyihiin jaraska nabigu waxau yidhi aljarasu masaamiiru shaydaan jaraska bacalka la yidhaha waa koortii dawanka la ohan jiray oo macnaa birta oo dhaldhadhag tidhaahda waxyaalaha sidaa u dhawaaqayo maskaxda bani aadamka dhibayo dhan lama ogola hurdada saacadda dadka ka kicida siday u badan tahay sidaa ayadu maaha way ka bedelan tahay calaa kulli xaal wax alla wixii dhawaaqooda ou masaamiirtaas ama jarasyada noocaasa ou shabaho waxay kamid yihiin waxyaalaha shayaadiintu wataan waxay kamid yihiin waxyaalaha kaniisadaha ku xiran oo mamnuuca waxaan sidaa shabihin mashkuul kuma sugnaa naam
waxaad sheegtay in lala dagaalamayo ahlu bidcada kuwa qubuurta ma soo gelayaan waa kuwa ku ictikaafa qubuura
dayib dadka qubuurta ku ictikaafa waa bidcada la sheegayo qolada ugu sarraysa bal waxay u badan yihiin dad aan diin lahayn maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala keligii ayaa la caabudaa cid kale oo lala caabudi karana ma lahan dadka qubuurta ku dawaafa oo u xajiya meelaha qubuurta ku taallo oo yidhaahda haddii qabri hebel intaasoo jeer lagu dawaafo waa xaj ama waa xajulmasaakiin iyo dadka u aaminsan dadka qubuurta ku jira inay wax qabtaan amay wax gooyaan amay wax tari karaan dadkaas ayagu waxa ay la yimideen shirki weeyaan waxayna ku tirsiyihiin mushrikiinta haddaysan ficilkaa ka tegin ma ahan arrintooda bidca iyo waxaas way iskala saro martay waxay soo gelayaan qolada alla yidhi subxaanahu wa tacaala wa idaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadatim kaafiriin way ku kufrinayaan berrito dadkan ay leeyihiin waxbay qabanayaan ama salaada la dur tegayo qubuurta qubuurta laguma dul dukan karo xaggooda looma dukan karo oo lalama qaabili karo salaada laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha adilo saxiixa nabiga usug ka sugan xaggooda ha u dukanina hana ku dul fadhiisanina midda kale xadiis sixadiisu sugantay nabigu waxau sheegay sala allahu calayh wasalam makhluuqa ilaahay dadka ugu khayrka daran inay laba qolan yihiin qolada ugu horaysaa waa qolada waa qolada dhisi doonta qubuurta yatakiduuna alqubuura masaajid qolada labaadna waa qolada qiyaamadu ku dhici doonta ayagoo axyaa oo nool hayana inta iimaankana waa laga sii qaadaa nafta sida adilo saxiixa caddaynayso marka dadkaa qubuurta dhisaya oo derbiyada yacni ku wareejinaya la marinayo nuuriyadda iyo dadkaa qubuurta ku dawaafaya dadkaa shardiga ka gelaya dadkaa qubuurta xiriirka noocaasa la leh haddaysan ka tooba keenin oysan ka bixin dadka shirkiga lagu xakumayo ay ku jiraan maxaa dadka loo gaalaysiinaya iyo maxaa xagga looga dhacaya may waxaa meeshan yaalla arrin aad u adag rasuulka maanta uu geeriyoonayay dhowr maalmood ka hor shan maalmood baa riwaayadaha qaar sheegayaan waxa uu lacnaday yuhuud iyo nasaaro qubuurta ambiyadooda iyo saalixiinta ayay masaajid ka dhigteen caaisha waxay tidhi rasuulku waxuu ka digayey waxa yuhuud iyo nasaaro sameeyeen waa waxa maanta ummaddeenni samaynayso waa waxa culimmadeenni ay la wada huwan yihiin oy saa ku wadaan oo ay u haystaan arrintu inay sidaa tahay oy ku leeyihiin awliyadii lagu xadgudbay awliyadii xagga laga dhacay yaa ka awliyaysanay abubakar iyo cumar iyo ragga marka laga soo tago khulafada qaybaheeda kale iyo ragga jannada loogu bishaareeyey qubuurtoodii meelay ku taalla lama yaqaan say u badan tahay maxaa qubuurtooda intee loo raadiya loo dhisi waayo ama nabigu dhihi waayo waxaa laga qabto ambiyada ilaahay oo hore u dhimatase qubuurtoodii maxaa loo tusi waaye qabri in la dhiso la dul fadhiyo hadday faa'iido leedahay hadday faa'iido leedahay waxay muslimiintu yidhaahdaan sida xadiis bukhaari ku sugan caddaynayo nabi muuse wuxuu alla weydiistay baytulmaqdes meel u dhow in nafta looga qaado maxuu u ohan waayaa la yidhi baytulmaqdes gudihiisaba waxau ka baqda ayay odhanayaan muslimiinta yani shuraaxda muxadidiinta in qabrigiisa inta loo aqoonsado la dul fadhiyo sidaa darteed meel alla meel ambiyada alla ku dugan yahin lama yaqaano rasuulkeenna un baa laga garanaya sala allahu alay wasalam aye maxaa waa haddii loo baahan yahay qabri in ilaah laga dhigto noocaa weeye midda kale adduunkan goormaa gaalnimo ugu horaysay maantii masawir la sameeyey qabrina la dhisay gaalnimada dadkii ay ku bilaabato kuwii ugu horreeyey maxay ahaayeen niman culamaa sulaxaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra sida bukhaari ku sugan waa shan nin oo culamaa oo wanaagsan magacyadood oo sidii loo dul fadhiyo maantii dambe la yidhi ayuga ilaahay ah qubuurta la dhisaya noocaa weeye ninka qabri ku dawaafay waxau diin leeya ma haysto ma jiraan waxauna beeniyey si caddaana u inkiray aayaddow alla yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baan ku caabudaynaa kaana kaalma dalbaynaa dadka qubuurta ku dawaafow rabbigiinka cabsada dadka qubuurta odhanaya qubuurta waxbay galanow rabbigiinka cabsada warin asaga islaanta u qabay la dumaalay oo asaga aboor cunay maxuu kuu qaban karaa ninka kan adiga odhanayo awliyaday soo kaco wax qabee maxuu u dhinto isu celi waaye oo adduunka u joogi laayahay nin geerida jecel ma jireen ma noolaado haye nin soomaalidu waxay tidhahdaa nin dhinta kobihiisaa ka roon wau garanaya mahmahyada noocaasa waxay dhaha mahmahyadaas way jirtaa kobihiisaa dhaama maxaa yeele kobihii baa jooga maxaad ka doontay dib wax weydiisanaysaa haye maxaad ka doontay midda kale haddaad ay run tahay nimanka la sheegayo oo culimmada oo dhintay ayagu way dhinteen inay sidaa sheegaysaan wax u qaban karaan afar nin baa xamar ku dugan baa nala ku yidhi oo halaqa iyo badda iyo cudurka ka ilaalisa xabadda jirdi iyo ay mooryaanka wada ma naga qabtaan hadday badda naga hayaan ayagu badweyntiidiy nin ka celiyey xabaddan way naga celin karaa hadday run sheegaysaan haye war ilahay ka xishooda midda kale qubuurta meelaha qaar ku taala sida biyooli oo kale waata la yidhahdo waa boqolka awliyada cirka iyo dhulka ayuu kala hayaa waxyaalo weyn baa jira lugta uu ku fidiya meelaha qaar ama mid marka ku yaalla baraakiibta badaha maraysa hadday gidoomatiga lugta ku toosiyaa hadda uu lugta ku toosi karo maa naga toosiya dalkan qarrima balaayada nagu dhacday maan maalin walba u tagtaane ordaha sardi ka soo gala waxaa qabteen nimankaan u taga awa dadka waxaan sheegayay ilaahayna ka xishooda dadka amwaadda oo dhinta u duceeya allah u naxariista ilaahda haddii waalidkaagu ku jira waalidkaaga waktiga ilaahay ku siiya sadaqa u bixi adoon wakti iyo beri iyo bil midna u yeelayn waxa kaloo wadaan joojiya awliyaday kaan iyo xagga ilaahay awliye waa leeyahay oo ninka inkiraa diinta waa beeniyey awliyada allana rag iyo dumar uma qaybsanto axad alla axadkii laga helo laba tilmaamood waa weli ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qofka iimaan run ah iyo cabsika laga helay oon weligii xaaraan iyo xaqdaro la iman oo wanaagga ku dadaalay axadkaas waa weli ilaahay midda kale dumarkaan u sheegayaa arrintaasi ha ogaadeene dumarko aad baa laydin khayaane haween awliyaha ma jiraan maxaa awliyada laydinkugu digoon nimanka awliyada looga dhigaa nimanka waa idin sirteen iska celiya nimanka naaga awliya idinku walba samaysta wabilah tawfiiq nacam
lacagta sawryada ah ee gabadha laga qaato ma bannaanta
dayib lacagta yardaha la yidhaahdo ee dumarka laga qaato siday rabto arrintu ha noqotee mamnuuc weeye hal mar baa la ogoliyay hal mar ninka gabadha guursaday reerka uu gabadha ka guursaday waxa weeyaan aabbo iyo hooyo oo kale u noqdeen inanta walaalaheed waa walaalihii oo kale inanta hooyadeed iyo aabbaheed waa aabihii hooyada oo kale sida u ixtiraamayo u dhaqaalaynayo u wanaajinayo waa inuu u wanaajiyaa asagaa lagu leeyahay laakiin xoolaha lagu xiraa gabaatiga la yidhaah ama yardaha la yidhaah ama la yidhaha sooryadii weeyaan ama la yidhaha inanta haddaan intaa marada lagu laamin lama mahriyo waa xoolo shaydaan odayaasha qaataana waa xaaraamo cunayaal ta ha la socdeen waxayna soo gelayaan xadiidka uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dadka ilaahay dadka ugu cadaabka adag yaa ka mid a man baaca xura fa akala samana axad xur ah oon addoon ayn qof ka gatay ee lacagtiisa cunay gabadhaana xur weeyaan addoomad ma ahan seed ku garatay inaad tidhaa wallahan gafuurka la dhayano la mahadsana in intaa la dhiga mooyaane seed ku garatay xaggeed ka keentay maxaase xoolahan ku xidhay ninka inanta guursaday waajib bay ku tahay inuu reerkiisa wanaajiyo oo qaraabadiisa iyo ehelkiisay ka mid noqdeen laakiin wax kaloo xoolo la yidhaha meeshaa kama jiraan naga day xoolahan dadka lagu xidhayo nimanka guursanaya gabdhaha xoolahay ku guursanayaan la bixiya waa erka waxaystow hablihiinana u dhisa oo rabbigiin ka cabsada wiilasha waa lacagaad ka bixida halna waa idin xasuusin wiilkiisa qofka sariir u gaday inantiisa u gadi waayaa khaa'in weeye waxauna ka baxay xadiidka uu nabigu yidhi ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahayna ka cabsada oo ilmihiina cadaala u sameeya gabadha ninka guursana hadduu kaa farto oysan waxba kausan kaa doonayn nacam laakiin waa inaad sidaad wiilka wax ugu qabanaysa inanta wax ugu qabataa awalba nin kale u tegaysay maxaa kaa galay ilaahayna ka xisooda gabdhahan dhibaatada ka deeyay aad gadanaysaana iska dhaaf anaa nagu dirina midda kale gabadha sow nin uma baana iyada maalin kale uma naag doonaya wabilah tawfiq nacam xoolahaas xoola shardi laga dhigi karo qofka lagu xiri karo ma ahan oo waa mamnuuc sideed ahaan laakiin qofka inanta guursanayaa hadduu dadkaas isagu ehelkiisa ah wuxuu rabo u keeno oon shardi ahayn oo aan lagu xirayn oo aan laga rabin oo aan qasab ahayn wuxuu raba isaga waa bixin karaa mushkilad ma lahan isaga waxaa laga rabaa si aabihii hooyada u dhaqaaleeyo u dhaqaaleeyo laakiin waa inaysan shardi ahayn intuu raba u keenaya intoona u wanaagsanayaa xoolahaasna waxay noqdeen xoolo caadaan oo aan gabar la guursan karin in la bixiyo mooyaane marka caadadaas iyada ah si laysa hortaago loo garto inaysan jirin ay wax baaba-a tahay waxaa la doonaya in xoolaha hadduu qofku xataa dadka xoola siinayo uu dib ka siiyo saas ayaaba leanna hadda waxaa loo haystaa in sooryo la geeyo mooye inaan la guursan karin gabadhii taasu dhibaato weeye dhibaatada kale waxa weeyaan oo meesha jirta iyadana masalada rabo inaan wax ka sheego dad badan baa waxaa laga yaaba inay yidhahdeen dadka qubuurta maxaa loo leeyahay shirki baa ku jira sow dad iimaan loo alla caabudayo oo diinle maaha ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun suuragal weeyo qof iimaan lagu ogyahay oo iimaan lagu sheegayo inuu mushrik noqdo waxaad arkaysaa dad badan oo iimaan iyo diin sheeganayo oo alla rumeeyey oo odhanaya diinta waan rumaysanna inay shirki ku sugayihin siduu ilaahay sheegay subxaana wa tacaala arrintaana shirki diinta ayaa ku tilmaantay idaa sa'alta fasal illaah wa idaa stacanta fastaxin billah ilaah baa laga kaalmo dalba isaga bis baana la weydiistaa dadkaasu waa dul qaldan ha loo sheego xaqa hadday diidaan ha loo sheego inaysan diin haysanin laakiin waxaa la doonayaa qofka xujada in lagu oogo in si yani degan oo wanaagsan loola hadlo in laga dhaadhiciyo wanaagga ayadoon la isticmaalin walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu llah cadwan bigayri cilmi wadan asaga cay ku bilaabin waa inaad ka dhaadhiciso u sheegtid nusuusta hordhigtid haddii in yaroo khayr ku jirto waa kaa yeelaya haddii uu khayrkaa diido oo isagu isku adkeeyo ou yidhahdo khalaas wax kala ma jiraan dee isaga un bay u taaba arrintaas iyada ah waxaan arrinta meesha jirtaas waxay tahay laba qolo oo dadka islaamka yani magaciisa sheegta ka mid ah inay diintan wax u qabanayaan yaan weligeed loo malaynin nimanka shiica la yidhaha inay diintan wax u qabanayaan yaan loo malaynin shiica diintaas inay lugooda mooya wax u qaban mayso qolada kalena waxa weeye nimanka la yidhaha tasawufka oo suufiyadii hore ma ahane caalamka maanta kuwa ka jira oo kale ama qolada kalena waxa weeye nimanka la yidhaha tasawufka oo suufiyadii hore ma ahane caalamka maanta kuwa ka jira oo kale ama baxsiga ah ama waayada moodhan firaqa jira oo noocaasa suufiyada loo yaqaano inay diin wax u qabanayaan yaa loo malaynin nimanka xirsiya ka sheegaan inay gaal yihiin qofkaas waa gaal diin ma lahan daliil la imaamaayo laakiin kan salaada ka tago oo yidhi salaada laygumala dimuquraadiyana dadka diin u ah waa muslim oo awliyaa lay kuleeyen kana waxaan ogeynaa ku qarsoon ka warshada khamrada u shaqeeya boqolkiina hadda u keeno madaxay u salaaxayan kana waa khayrqaba waa ducaysada oo iska dagaalaleeya kan qaadka ka shaqeeya marduud baa laga qaadan ama xoogaa baa laga qaadan waa loo ducaynaya qaadka ninka gadaa iyo ninka khamrada gadaana waa isla mid qaadka ninka iibgeeya iyo ninka xilib khaansiin iibgeeyana waa isla mid waxba kuma kala bedela wax ay ku kala sokeeyaan ma lahan waana cadow ilaahay kulligood waana dadka ilaahay oo ku yidhi waman yacsi allaha warasuulah ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله يعافيه ويحدد بين المجرمين ويان marka dadka islaamka oo laba qolaba iska qabta haddaad rabtaa inaad guulaysataan culamaa u suuq dadka la yidhaah oo inay calooshooda wax ku shubtaan mooyaan xag garanayn alla iska qabto nimanka jabooyinka doonaya oo qof walba dhiiggiisa u iibsanayo xoolaha dadka u xaraasayo kabliyaalka lacagtooda uskuusallafinayo gawaarida dadka uga jiidanaya aada dagahesheen nin madax agtiisana aada magac ku yeelateen iska qabta labadaa qola iska qabta labadaa qola iska qabta jananada ka soo baxda meelaha korasyada lagu qaato oy soo tababareen qolinka yuhuudda ka socdaan iska qabta waa haddaad wanaag doonaysaan haddii kale waxaad tidhaha ninkii reerkayga ahay weeyaan waa kida markii muxaadaro la jeediya waxaad tidhahdeen reerkeennaa loola jeedaa maxaa waxaa looga hadlaya reerkeennaa loola jeedaa reerkiinaa loola jeeda asnaamtiinaan ba ka hadlaya haddaanba idiin sheegin saddexdii sano oo sheegaan baan radinayaaba waana idin caddaynaya wax alla waxa magaca soomaalida sheegtoo dhan baan radinaya waan ka soo horjeedaa yacni ilaa in yaroon alla u naxariista mooya waana muslimiin saasaan u aqoonsanaa waxaad rabtin ku hadla annagaa reer fulaanaya annagaa kidaayo qabiil walba idin soo qaada imaad usbuuci dhawaa la liigu yidhi shan qabiil baa ku dha kulligiin imaada wax alla waxaad tihiin bal ahla arkeen waxa yani in alla inta ka caroonaysa xaqana qul muutuu bikayrikum caradihiina ku dhinta waana mujrimiin ilaah baa ku xukumay subxaana wa tacaala nin aan magac iyo sharaf ka ranaa ma jiro soo garamaysaan ninkii ka caroonaya tiita ha caroodo waayo waxau rasuulku caddeeyey sala allahu calayh wasalam inuu yidhi xaqa ku dhawaaqa haba qaraaraadee meesha ugu dambayda ha maro laa takhaafuuna fi walaa takhaafuuna fillahi lama taabay dadka khayrkale ilahay diintiisa kama baqaan nin kasta haba dirin war wax alla waxaad haydan habaa haddaad wax tari kartaan oo qaymo leedihiin oo sharaf leedihiin oo dadaxan leedihiin gabdhihiinaad kufsiga ka dhicin lahaydeen aqaladiinaad badbaadsan lahaydeen adinkaa sharaf iyo qaymo lahaan lahaa nin intaa midna ka qaban la inuu yidhahdo saasaan yeelayn xaggaan ka dhin waxba ma ahanin waxaad yeelaysaan dantiina garta tuubu ilaa rabbikum rabbi aan u wada toobadkeena qalab baan ku jirnaa aan alla u laabanno ma la diiday maalin kasta madaafiic ka dara iskaad ay idinku soo daadato oo diinan aayadaha qur-aanka iskaad waa idinka gajaran yihin iskaadkii saddaan waa idinku soo daatamaya markaas saasay arrintu noqon ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala ma aqalada yacni barlamaanada la yidhaha dadka hoos taga oo ayagu jecel mujrimiintaasow dadka kala maxafinabal ku wadaan oo ilahayna ka cabsada subxaana wa tacaala oo dad ilahay aan noqono marka ikhwaani ilahay waxaan ka rajaynayna inuu diinta nagu tago aad baan u qaldannahay dhib weyn baananahay si aan diinteenna u laabano aan tooba keenno camo iyo culmo wax nabad qaba naguma jiraan nin walba dhiigba ku dhex jiidaa nin walba caloosha xaaraanba uga buuxda nin reerkiisa garab siiyey nin maskaxda ka buuxaya iyo nin dala in adeerkiisa la safan iyo nin qabiilka xoogaa u aruriyey iyo nin ay niyadda ka gashay ilaw reer hebel jabi meeshaan balaa yani jeeli igu sunta midaan majabta iraa kuma jirin baa nin laga sheegay meeshaan qof la yidhaha khayr oo qaba ummaddaan laguma ogaan ummaddan balaayaa ku dhaxday ee dadii aan isdaba qabanno hadday gooro goor tahay haddaan isdaba qaba weyno waman yurid biilaadi waman yurid bidulmin allah subxaana wa tacaala markuu waa ibrahima makaan albayt allah tushrik markuu nooga soo sheekeeyey waxuu ka hadlay dadka ilxaadka iyo dulmiga doonayo nudiqhu min cadaabin aliim bu alla yidhi waxaan dhadhaynsiin doonaa cadaab aliim ah ilxaad baana dadka maanta jiraa doonaya say u badan yihiin marka allaha nacaymiyo aan caymo rabbi ka dalabno rabbina aan jannada naxariis weydiisano marka waxuu ka warramayey arrinta dulmiga la yidhaahdo dulmigu waxau ku saabsanaa yani inaan dadka la dulmin iyo shirkiga iyo wixii lamid ah waayo allah qur'aanka wuxuu ku yidhi wamaa lilzaalimiina min nasiir zaalimiinta wax u gargaara ma helayaan axadka nafsadiisa shirki ku dulmiyey iyo axadka nafsadiisa ku dulmiyey inuu muslimiinta iyo masaakiinta dhigo wax u gargaara ma helayaan sidaas ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah inay dulmiga isaga tagaan waxuu imaamku akhriyey khadiibka jazaahu llah khayr xadiid dhirir badan oo cajiib ah oo waxyaalaha dulmiga ka yani ummadda sabab u ah ka warramaya waxa uu rasuulku yidhi xadiidu qudsa uu alla ka warinayo yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu dulmiga waxaan ka dhigay mid adinka anigu naftayda waan ka xarimay inaan wax dulmiyo oon axad ku xadgudbo adinkana dhexdiinna waan ka xarima ha isdulminina sidaas ayuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam waa xadiidulqudsi ou alla ka warinayo rabbi baa odhanaya maxaa wax loo dulmiyaa waan gaajaysanahay maxaa wax loo dulmiyaa waan arradanahay maxaa wax loo dulmiyaa dhibaatooyin kale oo la sheeganayo sow sidaa ma ahan arrimihii ayuu ka warramay allah yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man adcamtuhu fastadcimuunii udcimkum buu alla yidhi adinku kulligiin waad gaajaysantihiin diin baad u gaajaysantihiin caafimaad baad u gaajaysan tihiin cunto ayaad u gaajaysan tihiin biyo aad cabtaan baad u gaajaysan tihiin meel aad jiifataan baad u gaajaysan tihiin kullina gacantayday ku jiraan iga dalba waan idin siinayaahe ma uusan odhannin alla united nationka iyo hay-at ulumam almutaxida weydiista laakiin waxau yidhi aniga iga soo doona waan idin siinayaahe ma uusan odhanin alla isku duula oo isbaabi'iya waxau yidhi iga soo doonto waan idin siinayaa gacantayday ku jiraan buu alla yidhi subxaana wa tacaala ninkii cunto rabow rabbi weydiiso ninkii waxu caba rabow rabbi weydiiso ninkii daga rabow rabbi weydiiso adoon axad bini aadama ku xadgudbin iga soo doon waan ku siinayaa ayuu yidhi alla subxaana wa tacaala ummadda waxaa loogu xadgudbaan oo waxaan cunaan u baahana waayo dad badan markii calooshooda wax yar ka dareemaan halkaas ayay qaadanayaan qoryo sida laga sheegay amaakinta qaarkood waxaa ii shaqeeyda hal b m iyo hal kila oo yani noocaasa qoryaha u shaqeeyo xoolaha kusoo dhaca markuu sheegayo sidaas ayay dadku yidhaahdeen xoolaha noocaasa xoolo xaaraama weeye dadka cunaana kulla laxmin nabata bilxaraami fahuwa awlaa binnaar xadiid marka duruqdiisa la ega saxiixa hilib walboo xaaraan ku baxay naarta allah ku habboon in lagu sido ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ninkii xoolaha u cunayaa ribo ay yihiin waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ee yihin muslimiin iyo isku diraa waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ee yihin xoolaha uu dad ka soo xoogay waa daalim ninka xoolaha uu cunaya ee yihin xoolaha ay qaataan ciidamanka u adeega dawaaqiidda sida nimanka madaxda jawaasiista iyo booliska oo muslimiinta dhibaya bakti cunayaal weeyaan waana daalimiin mujrimiin oo alla ka furtay waa inay sidaa ogaadaan xoolahaas oo dhan mamnuuc weeye marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala xoolaha nuucaasa haddaad sadaqaysatana muxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam waxuu odhanayaa laa yaqbal llaha sadaqatan biayri salaatan bigayri duhuur walaa sadaqatan min quluul xadiid ku sugan muslim iyo kayrkiis ilaahay ma aqbalo salaad aan loo dahaaro qaadan oon qalbigaagu nadiif ahayn oon jirkaagu nadiif ahayn xoolo laga bixiyey xoolo xaaraanana sadaqo laga bixiyana alla ma aqbalo mana yeelayo subxaana wa tacaala rabbi ha laga cabsado oo xoolaha xalaal ha laga dhigo oo dulmiga ha layska ilaaliyo waxau yidhi allah yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtu fastaksuuni agsikum kulligiin waad ararantihin waad qaaqaawantihin waxaad ka qaawantihin diinta garashadeeda waxaad ka qaawantihin caafimaadka helidiisa waxaad ka qaawantihin awoodda iyo tabarta waxaad ka qaawantihin cilmiga iyo garashada wax kasta oo aratir lagu aradbaxo oo jidhka lagu qarsado aratir ah jahliga looga baxo dulliga looga baxo xeebta qofka lagu qariyo gacantayday ku jiraan ay weydiistaa waan idin siinayaa dadka dhaca oo isku dira oo dhibaateeya lama dhihine iisoo doonta gacantaan idin gelinayo alla leeyahay subxaana wa tacaala waxyaalaha dulmiga dhalinayana arrimahaa weeyaan ikhwaanii rabbi ha laga cabsado rasuulku waxuu xadiid saxiixa ku yidhi ittaquu dulma fa ina adulma dulumaatu yowma alqiyaama iska ilaaliya dulmiga iyo xadgudubka dulmigu maalinta qiyaamada waa mugdiyaal nin kasta oo ku dhaqmay ama dad ku sameeyey waxaan shareecadu u bannaynin waa daalim axadka daalimkaana maalinta qiyaamada qabriga iyo siraadka iyo meel walba mugdi baa looga dhigin meeshau jiibsadana jahanamo ayaa laga dhigayaa waayo rabbulciza saas ayuu noo caddeeyey dulmiga ha la yska ilaaliyo rabbi ha laga bogo waxau allah odhanayaa yaa cibaadii inakum tukhdi'uuna billayli waannahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruuni akfir lakum kulligiin waad dembaabaysaan maalin iyo hameenba iga dembi dhaaf dalba waan idiin dhaafayaahe saacad kasta gef baa idinka dhacayee tooba keena waan idin saamaxayaahe saacad walba waxbaad dhibaysaan iisoo laabta waan idin saamaxayaahe axadkii dembi galo rabbi ka galayow rabbigaa u laabo axadkii bani aadam ka galayow bani aadamka ka cafi dalab xuquuqdooda uu celi allahna ka cafi dalab wou ku cafinayaa subxaana wa tacaala dulmiga aan gelayna waxaa ka mid ah dadka masaakiinta oo muslimiinta in loo gargaari waayo waayo dadka cadaabka gala alla waxau yidhi innahu kaana laa yu'minu billahi alcadiim walaa yaxudu calaa dacaami almiskiin alla ma rumaysnayn masaakiinta waxa loo qabta ma dhihi jirin waxna uma qaban jirin masaakiinta wax u qabta dadka dhibaataysan saacida axadkii xoog law xooggaaga muslimiinta wax ugu qabo kii xoolo heli karo wax ugu qabo kii cilmilow cilmiga wax ugu qabo kii uwood kala hayo wax ugu qabo rabbigiin ka cabsadoo bukliga ka taga oo dad caadiliina oo nafsadooda naar ka badbaadiya oo shirki iyo dulli iska ilaaliya oon masaakiinta dhibin oo khayrka ku dadaala noqda adduunka iyo aakhiradaba aada guulaysatahayne arrinka aanu garanno rasuulka sala allahu calayh wasalam aad ayuu uga digay shayga la yidhaha dulmiga waxuuna noo sheegay axadka la dulmiyey ilaahay ducadiisa oo aqbalaa waxaana lagu xambaaraa saxaabka dushiisa riwaayadaha qaarkood waxay odhanayaan oy culimmadu saxiixinayaan xataa walow kaana faajir axadka laga gardarayoo la dhibayo ilahay baryihiisa waa yeelayaa ballan bauna qaaday la'ansuranaka walow bacda xiin allah waan kuu gargaari doonaa sanada ka gadaalba ha noqotee nin kasta oo wax dulmiyey ama waxa dhaco ama waxa dilo ama gardarro waxa ku xidho ama qof ha masabito maalin ilaahay kaa gooyaba waa lagaa goynayaa markhaati beena haddaad furto maalin alla kaa goyaba waa lagaa goynaya ilaahay waa kugu soo socdaa ma iloobin ilaahay wax ma iloobo subxaanahu wa tacaala wayna kugu imaanaysaa arrinta ayada ah ee rabbi ha laga boqo diinta islaamka ha la ilaaliyo xadgudubka ha la yska deeya iyo dulmiga ikhwaanii aanu garanno dulmiga xumaanta uu leeyahay oon dad ilaahay noqonno khadiibka khudbadiisa mawduuca ayay ku saabsaneed waxaan idinkaga digayaa marka saddex diiwaan oo oo dulmiga lagu qoro oo rasuulku xadiid oo ku sheegay diiwaanka ugu horreeya waxa uu yidhi ilaahay ma dhaafo waa maxay waa shirkiga ina shirka la dulmun cadiim axad walbow shirki iska ilaali diiwaanka labaad waxa weeye waa midka ilaahay uu ballan qaaday dadka geysa inuu ka amaal marinayo waa addoommada ilaahay in lagu xadgudbo ilaa uu rasuulku yidhi ri garoon ri geesa leh hadday hertido rida geesaha leh berrita waa loo ciqaabayaa xataa yuqaada saata aljalca min asaati alqarnaa xadiis saxiix ayuu ku yidhi nabigu xuquuqda dadka iskale waa loo celinayaa ridii garooneed markii la hertiyey oon geesa qabin midkii geesaha qabtay berrita waa loo qabanayaa bal wax kale iska deeye axad walbow garo ninka ciidanka ah u is-ilaali waan u digayaa nimanka ciidanka la yidhaha ama boolis ha noqdeen ama millatar ha noqdeen ama jawaasiis ha noqdeen ilaahayna ka cabsada xoogga iyo burarka iyo budadka aad wadataan musbadkaa ku dhibinina dan baa idinkugu jirta waxaan kaloo u digayaa rasaasa dadkay gacantooda ku jirto waxaan kaloo u digayaa dadka xoolaha haysta oo ummadda wax qarribta gadaal ka soo buusgaraynaya rabbi ha laga cabsado maalin aad qaawan tahay oodan dariis dawlo qabin ood keligaa tahay ayaa rabbi lagu hor keenayaa walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala mara saas oo la yidhi subxaana wa tacaala adigoo keliga ah oo waxaad haysata aan la arag ha la is-ilaaliyo nimankaa ku ribaynaya inay uwooda leeyihin oo is-ilaaliya ma is-ilaali diideen adduunku waa laba maalmood ee raaxaysta ma'wigiinu meeshau noqonaya ma taqaanaan uma ma'waahum jahannama wa bi'sa almihaad jahanamay u seexan doonaan gogolna ayada ugu baasil ayuu alla yidhi subxaana wa tacaala nin kastoo isilaali oo rabbigaa ka bag oo diinta islaamka ilaali dulmiga uu ilaahay saamaxo waa markaad ilaahay daacadiisa waxoon ka qaladid adoo shirki iyo xumaan iyo bini aadamka dhibkiisa iska ilaaliyey ilaahay waa kuu saamaxayaa subxaana wa tacaala intaa ka gadaal waxaan ka jawaabi doonaa su-aalo dhowra laakiin waxaan ku celinayaa ikhwaanii tasadaquu wax sadaqaysta wax la baxa ninkaan hadda haynin oo meel wax ku ogow ilaa garabtay wax keen axadkaa miskiinka oo muslimka ha loo gargaaro ninkii dhakhtar garanayo geey ninkii uwoodaa ugu soo iibi karo u soo iibi axad walbo walaalkaa muslima weeye saacib aad ku biirtid wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih alla addoonka wuu ugu kaalmeeyaa addoonku intuu qof muslima alla darti ugu kaalmaynayo axad muslima qofka kurba ka fayda allah kurbada ka fayda ogaada xadiid ayaa jira oo nebigu yidhi oo xadiidulqudsi ah alla waxa uu leeyahay addoonkaygiioo markaan jiraday ima soo booqan ilaahusaan kuu soo booqanayaa waxaa jiraday addoonkayga hebela mana aadan booqan waan gaajooday ima aadan quudin addoonkayga hebela ayaa gaajooday ma aadan quudin waxna uma aa uma uusan qaban sidaas ayuu odhanayaa marka waxaad yeelaysaan rabbi ha laga boqo oo diinta islaamka ha la ilaaliyo oo arrintaas ayadaa ha laga fiirsado ninkaa miskiinkaa waxa loo qabto ha la dadaalo alla ha laga baqo oo diinta dhab ha loo ilaaliyo arrinkaa aan ku dadaal ikhwaanii tasadaquu wax bixiya ha bakiilinina masaakiinta wax u qabta silim bixiya inta laydin leeya ha u qaadanina in la cunayo meel fiican baa laydinkugu bixinaya masaakiinta saacida adinkaydanu idinkugu jirtaa naarta waxaa looga karo waa miskiinan daa matraba axad miskiina oo dhulka ku dhacaya qofka wax u qabta ilaah baa u gargaaraya war dadka dhibaataysan ha la saaxido kiritaankii meelahaas ay wareegayaan diintiina ka baxa aan daawo idin siine diintiina ka baxa aan xoolo idin siine diintiina ka baxa aan arrati idin siine ayay leeyihiin annaga maxaa noo diiday inaan muslimiin noqonno oo aan idhaahno ku soo dhowaada diinta waxaan hayna nala cuna garabkiinaan taagannahay gaalada isaga taga maxaan u diidana inaan saan idhaahno waxaa laga garanay inaanna waxba gacanta ku hayn marka ikhwaanii ha la dadaalo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala dadka su-aalaha soo qortay waxaan ka jawaabaynaa in yar inta kale bacda salaati alcasri ha u yimaadeen waanu ka jawaabaynaa marka salaada jamacada laga baxo laakiin waxaan ku celinayaa tasadaqu nacam
raxmaan raxiim muxuu yahay xukunkooda gabdhaha ama dumarka ka tegay oo diiday xijaabkii islaamka kadib markii loo caddeeyey arrintaas
inanta xijaabka loo sheegay ama ninka xijaabka loo sheegay ee ins diiday oo qaado diiday ama bahna ama naagta tiri xijaab looma baahna dadkaasu waa dad diintoodii ka ridoobay waxaa waajib ku ah inay diintooda dib ugu soo laabtaan waayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa xijaabka amray oo yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibiinna axadka xijaabka ku jeesteesa iyo qofka inkiro qaada diida iyo ninka yidhaah maanta looma baahna iyo qofka odhanaya waxba maxaa ka macnaa reer magaalnimada iyo shaqada ayaa diidaya axadkaasu waa kaafirun billahi alcadiim waxau ku gaaloobay suuratu alxazaab suuratu nuur aayad qur-aanka ka mida qofka ku gaaloobaana waa murtad arrinta ha lala socdo dumarka muslimaadkaa rabbigood ha ka cabsadeen xijaabka ha xirteen nimanka muslimiintaa rabbigood ha ka cabsadeen dumarkooda xijaab ha u xidheen jirkooda ha qariyeen xijaabka laguma cayaari karo waa rukni weyn oo diinta ka mid ah inkirin la inkiro iyo maxaa ka macnaa ayaa diinta looga baxayaa qofka jahli intuu ku sugan yahay waxaa loo caddeeyo marka loo caddeeyo ka gadaal maadaa igule iyo maxaa kaa gala iyo maxaa iga muuqda iyo sheekooyinkaasi waa wixii diinta looga baxayay ha ku bishaaraysato inanta aan xijaab xidhan inay ku jirto qoladau nabigu u yidhi rubba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira waxaa badan dumar adduunka ku labisan aakhirana naxariista alle ka qaawan oon janno alle rijo ka qabin carabta jannadana aan helayn inay yihiin dad aan diin lahayn rasuulku waxau yidhi alcanuuhunna fa inahunna malcuunaat markay idinka hor yimaadiin waxaad ku tidhaahdaan naxariista allaha idinka durjiyo waa lacnadan yihiin oo diin ma lahane saas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh nacam
ruux daaci ah oo dadku ay ku dayaanayaan ma u bannaan tahay in ay sunnada qaarkood ay ka tagaan
dayil axadka daaciga waxaa waajib ku ah inay sunnooyinku ka muuqdaan hadday tahay labiska hadday tahay garhka hadday tahay tadbiiqa diinta hadday tahay dhismaha aqalka oo reer la yeesha sida guurka iyo waxa la midka ah wax kastoo nabigu samayn jiray waa inuu ku dadaalaa inuu isagu soo nooleeyo isagoo u soo noolaynaya hadba sida loogu baahan yahay marka waxay u qaybsantaa sunnadu laba qaybood qaybu waa qayb khaarij ah qaybuna waa qayb naftiisa ka muuqanaysa labiskaaga hadalkaaga dhaqankaaga suluugaagu waa inay si walba diinta waafaqsan yihiin waxyaalaha kale oo khaarijka ah sida waxyaalaha looga baahanya ninka daaciga inuu barto iyo dhismaha reerka waxay ku xidhan yihiin hadba daaqadiisa laakiin labiskaaga dayigaaga hadalkaaga dhaqankaagu waa inuu diinta waafaqaa waayo waxa ugu weyn oo diinta lagu fidiyaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano qudwa dayaso dadka waa in khayr looga daydaa wanaagna lagu hogaamiyaa carabkaaga control dhaqankaaga control dhaqaalahaaga control labiskaaga control socodkaaga control wax walba ilaali si aad u noqotid qoladii uu rasuulku u yidhi sala allahu calayhi wasalam markuu meesha u dirayey ummadda u fishaareeya oo ha kala eryinina is-adeeco ha iskhilaaffinina adinku haddaad wanaagga samaydaan ood is-adeecdaan ood khayrka ku dadaashaan dadku way idinku dayanayaan oo wanaagay samaynayaan ducaaddu rabbigood ha ka cabsadeen xumaantana ha isaga tageen qabyaaladda iyo qaabdarradana ha ka tanasuleen
gabar ay labadeedii waalid qabsi oodsaday walaalkeedna uu xamar jiro abtigeedna abtigeedna uu la joogo ma la guursan karaa
dayib inantaas ayada ah waa in lala xidhiiraa walaalkeed oo lagala xidhiiraa meesha ou joogo hadday suuragal noqon weydo in la helo oo la waayo oo si lagu helaa ay adkaato meeshuu raba ha joogo oo ay noqoto wax u dhow in la helaa wax mustaxiila oo laysku dayey oo lagu noogay arrintaas ayadaa markay dhacda ka gadaal abtiga ayaa mahri kara waayo rasuulku waxau xadiis saxiixa ku yidhi walqaalu waarisu man laa waarisa lah abtigu waxau dhaxlaa qofka wax dhaxlay aan lahayn abtigu marka waxau mas-uul ka noqdaa inanta mas-uulkii xagga aabbaheed la waayey ama walaalkeed ama aabbaheed ama dadkii walaayadeeda iska lahaa la waayey waa in la xaawilaa marka lagu noogo oo la gaaro heer la cajiso inanta abti ha bixiyo xagga ha lagu wareejiyo si kale in la yeelo lama ogola hadda in la yidhahdo maya walaalkii waa fog yahay aan iska guursana mahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadil dadka iskale waa la yaqaan ha laga doono markay suuragal noqon weyda in la hela ka gadaal nacam
haddii uu haddii uu qof alaab intuu soo iibiyey in la-eg uu ka uu ka macaasho arrintaasi ribada miyay soo gelaysaa
macaadka zaa'idka culammada qaar waxay ku sheegaan inaan loo baahnayn walaakiin masalada ayadaa xadiis baa ka warramaya rasuulka sala allahu calayh wasalam sida xadiis saxiixa caddaynayo magaalada madiina waxaa ka dhacay sixir barar غلا السعر في عهد رسول الله على في المدينة أسعارته أي هذا قال يولي وحلقوا رسولك يا رسول الله سعر لنا سعر كنوع علي كيف أنا ضعفك كريكو علي رسولك وحوكو جوابي إن الله هو المسعر القابض والباسط سعر كإله لا حدده مرنا واسعية مرنا إريري كدقة dadkana ilaahbaa kala arsuqeaha laga tago sala allahu calayh wasalam culimmada fuqahada qaarkood waxay leeyihiin sicirka dawladdu way xadayn kartaa laakiin arrintaas ayadaa dulmi ayaa ku jira aadda alle haddii la yidhaha way xadayn kartaa shuruud badan baa loo baahnaanayaa sicirka alaabta qofku waxu rabo wuu ka macaashi karaa laakiin la dooni maa muslimiinta iyo masaakiinta inuu dhibo xoolahana qofka isagaa iska leh waxaa la doonaya inuu ku iibsado waxuu raalli ku yahay ousan naxariista ka tegin naxariista in laga tago ummadda lagu xadgudbo lama ogola rabbi ha laga baqo sicirkana gacanta ha kala baxeen nimanka ku shaqada leh maaliyadda iyo maamulka duwalka ha u sii deeyeen shacabka wax gadanaya amaa sicirka oo la cadeeyo shilin shilin iyo kida kidaa la yidhaha waa dulmi shaydaannimo ah waxuuna rasuulku yidhi waxaan doonayaa an alqa allaha qada walaysa yadlubunii axadun minkum bimadlama axad adinka idinka mida asagoon wax iga dalbayn oon dhiig iyo xoolo igu lahayn inaan rabbi la kulmaan doonayaa ninka sixirka odhanaya intaa ka badan laguma gadi karo iyo xoolahana waa kontarabaan waa nin cadow ilaahay oo ummaddan xoolahooda faragelinaya diintu kontarabaan waxay u taqaanaa xaaraanta yacni khamrada zinada qaabka daroodada kuwaasaa kontarabaan la yidhaah wax alla wixii baktiahay kontarabaan maahan warsado khamro iyo kuwa qaad iyo kuwa balaayo iyo way furan yihiin iyo meelaha yacni khansiirka kulligood xoolihii xalaashayna waxaa la yidhi waa waa waa kontarabaan xaggay ka dhacday kida nin islaamnimo sheeganaya soo qabanaya dawlad baa u gudbinaya daalim ilaahay ka furta way ninka nuxaasa ha ogaadeen nimanka nuuxaa ku shaqeeya waa soo qabanaya dawladda ay dirsato qaanuunkaa ilaalinaya qaanuunkaad ilaalinaysaa qaanuun gaal way adina gaal baa tahay la soco sida ayadaa fadal
goormo ayay u bannaan tahay dumarku inay raggooda iska fasaqaan
fasaqa shayga la yidhaahdo in lagu degdegaa waa mamnuuc culimmaduna waxay sheegeen marar wax la fasaqi karaa inay jirto waxayna mararka wax la fasaqaya ku sheegeen ninku inay u suuragal noqon weydo inantiisa inuu nafaqadeeda bixiyo ayaduna ay dulqaadan weydo inuu isaga tago oo uu ka maqnaado wax u qaba diido marka waxaa la isku hayaa muddada la sugayaa intay la eg tahay fuqahada qaar waxay sheegayaan hal sano qaar waxay sheegayaan lix bilood waxay daliishanayaan xadiis turuqdiisa marka la jamiyo xasana laa darara walaa diraar axad yaan la dhibin dhibna lagu amaal marinin xadiidkaa waxay u daliishanayaan culimmada in badan inantu hadday ninka kan u dulqaada kari weyso oo iska maqan yahay nafaqay diido wax u qaba diido waxaa la ogol yahay in la fasaqo laakiin yaa wax fasaqa dawla islaamiya qaali islaamiya ayaa wax fasaqa oo asaga loo sheego ninka raadiya markau ninka wax ka qaba diida ka gadaan la wax fasaqa amaa maanta yaa ku fasaqaya yaasa ka fasaqanaysaa yaasa ku qaba lama ya
diintu maxay ka qabtaa tumiska layska sumanayo gacmaha haddaanan barako ula jeedin
suminta in qof la sumiyo dhibaata kuma sugnaa hadduu yahay qof adiga aada qadaynaysid laakiin in caado laga dhigtaa mamnuuc weeye nusuusta ka ku soo aroortay gacanta nabiga in la sumiyey iyo lugta nabiga culimmada muxadisiintu way daciifinayaan liajli haada masaladana waxay leeyihin asalahaan mamnuuc ma ahan ixtiraam haddii loola jeedo qof safar ka soo galay adiga waalidkaaga gaar weeyaan waalidkaaga waad sumi kartaan haweentaaba kuma jirto ilmahaabu kuma jiraan dadkaas way sumi karaan waxaa laga hadlayaa laba qofood hadda isu timid waxyaalaha ay dadka qaar yaqaaniin markastoo lays kor yimaado maxmax in lays siiyo waxaa u badan hablaha caasiga iyo waxaa waxaa wax kama jiraan weeyaan wax ka jira ma lahan meelay ku yaallinna ma lahan dadkaa la sheegay ixtiraam ninku markastu aqalkiisa tago dafoorada islaantiisa ka sumiyo ilmihiisa ha sumiyo nabigaa sameeyey sala allahu calayh wasalam sida adila saxiixa caddaynayso laakiin sumin kala ma jirto ninka culimmada oo la qadarinayo saalixiinta haddaan dhaqan laga dhigan culimmadu way leeyihin waa la sumi karaa adoo mar u yimi bas laakiin waa inaan dhaqan laga dhigan amaa wa sujuudu ljahala dadka jaahiliinta sujuudooda bayna ayday masaa'ikhim culimmada hortooda ay ku sujuudaan ay soo gurguurtaan xaraamun itifaaqa wa xataa lacalla an yu-addi ila alkufri inay gaalnimo gaarsidana waa la arkaa cabbow kabaha soo dhigano cimaamadow soo dhigano waa soo gurguranoo saa sabsoole laa yajuusu hada qofkana markaad salaamaysa waa inaad caadi u taagan tahay sujuudda qofka bani aadamka loo foororsanayo maya caadi waa inaad u salaantaa labada gacmood qofka in la isugu daro culimmadu waxay leeyihin waa bidca mana aysan ka dhicin nabiga iyo saxaabadiisa saasay muxadidiinta odhanayaan daliil looma hayo gacan qofka ku salaam in laysugu daro labada gacmood sida ninka la yidhaha saaxibu tuxfa tirmidiga culamada sarxay oo kale way inkirayaan daliil ma lahan bay leeyihiin waa dhaqan ay dadku la yimideen marka rabbi ha laga boqo dadka waaweyn ha la qadariyo dadka yaryar ha loo naxariiso ilmahaaga dhafarada ka sumi wanaaji u naxariiso laakiin xadgudubka la iska ilaaliyo nacam
ka waran xijaabka aq- anqawga ka ka waran xijaabka anqawga ka koreeya ee inta kale sharabaadka la gelinayo inanta aanqawgeeda xijaabka ka kor marisay waa daalimad nafteeda dulmisay xijaabku waa inuu aanqawga ka hooseeyaa rasuulkii ilaahay baa ku yidhi nimanka aanqawga marada ka kor mariya amaa dumarka waxuu rasuulku ku yidhi raariciya dudhun iyo taako iyo wax ka badan salawaatu ullahi wasalaamu calayh sarabaadkana waaba laysku haysaa xirashadiisa culammada qaar baa tashbiih ku xakuntay haddii marka la yidhaha way xidhan karaan oo dhibaato ma lahan laasim xijaabkaagu waa inuu sarabaadka qarinayaa oo aanqowga ka hooseeya inanta xijaabkeeda aanqowga ka kor mariday ragga ayay isku shabahaday lacalla inay soo gasho khatar lacana allahu almutashabihaati min annisaai birijaal khatar bay ku sugan tahay naxariista allah ka durjiya dumarka ragga isu ekaysiya halis bay ku sugan tahay muslimaadku ha is ilaaliyeen ha loo sheega hana looga digo aanqowga marada ka korayda nimankaa iskale dumarka waajib bay ku tahay maradoodu aanqowga inay ka hoosaydo midda ka kor marisana nafteeda way dulmisay rabbi ha laga boqo cafan wax yar laxda
boqorka sacuudiga ma
ka yahay ma laha dadka islaamka agtooda amiir maahan ee muslim weeye muslim maahan ee ninka asagaa waa mulxid mu'min maahan ee munaafiq weeye axadka doonaya takriir in la tuso waxa ay ku shaqeeyaan nimankaasina waa la tusi wax alla waxa boqorrada la yidhahdaa weeye meesha shacab islaama iyo buyuudda ilaahay baa joogta laakiin nimanka malakiyada ee boqorrada meesha ka taliya waa gaalo is-uruursatay usradoodoo dhanna noocaasa ku socdaan cadowga islaamka ugu horreeya waa ayaga lucbatul afqaan yaa ku cayaara afqaan yaa fasaxay ribada yaa bixiya lacagta lagu xidho muslimiinta yaa bixiya lacagta ay reer galbeedku ku tuntaan yaa dahabka iyo doolarka haddii ugu geeya reegan iyo buush iyo baktiga asaga lee soo garanamaysaan sidaa darteed ninkaasu nin mujrima weeye ninka amiir u aqoonsan laysa lahum diin waxa u diin leeya ma lahan haddaadan ogeyn waxa uu yahay aan kuba reenoo kaalay annagaan kutusayna waxu saxiixa ninkaan iyo iyo waxa uu yahaye waxba ka garan maysaan dad baa waxay u haysaan waa dawaafayo waa kidaa buu hayo maanta u furay kidaa war ninkaa ma taqaaneen waxa uu yahay marka misaalan sacuudigu waxay yidhahdeen waxaan aad u jecelnahay maxamed cabdilwahaab maxamed cabdilwahaab hadalladuu yidhi waxaa ka mid a gaalada oo loo kaalmeeyo oo garab la siiyo oo la kaalmaysaa waa diintaa looga baxa waana nawaaqid lislaam way sheeganayaanoo waan jecelnay leeyihin kulligoodna maalin horu gaalnimo ku xakumay haye ma aha nimankaa niman islaama allana wuxuu qur-aanka ku yidhi walaw kaanuu yu'minuuna billahi waannabiyi wamaa unsila ilayh maatakaduuhum awliyaa low ay alle iyo qur'aanka iyo nabiga rumaysnaan lahaayeen awliye kama dhigteen gaalada jasiiratu carab nabigu muxuu yidhi laba diinood waa ka xaaraan ee gaalada iyo nasaarada iyo masiixiyada ka saara waa loogu soo yeero
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشهيد تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية كأني به في الشرى واقفا يهاب العدا في الحصون دوية كأني به في الشرى واقفا يهاب العدا في الحصون دوية يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية فلم يعرفوا أشرف الحسنيين ولم يعرفوا الجنة السرمدية أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله من مثل تلك المعية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية صنوف المآكيد لو شاءها أتته بملعقة ذهبية صنوف المآكيل لو شاءها أتته بملعقة ذهبية يتيه اختيالا إذا ما مشى كمشي الملوك برجل حفية يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منيا يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية لكم هيعة الحرب لحم الفدا ونحن لنا الدف والسامرية لكم هيعة الحرب لحن الفدا ونحن لنا الدف والسامرية تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية ونشكر للغرب إن أعلنوا فتحنا الصباح ملف القضية أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقديك أم للقلوب الشجية أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقديك أم للقلوب الشجية فأمك تدعو بمحرابها تبل يديها الدموع النقيا تذكار تقبيلكم رأسها تشم بقاياك ريحا زكية فداها دموع الورى كلهم ولا فوجعت بعدكم ببلية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقيا إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منياه يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقيا وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى